waxaan ku guulaysanay xalay sideed jirta inaan ku qabanno meel adigu soona dhinacaas udhexaysa dulsamareed iyo cadaado baadigii iyo alaab saafeed waa soo qabanay iyo raggii bulcadka ahaa waxaan keennay xalay sagaalkii saacan waxaan keennay stationka booliiska gaarigii iyo hantidii saafeed iyo tuugadiiba alxamdulilahi howlgalkaas waxaa fuliyey ciidamada booliiska iyo minista hay-adda nabadsugidda qaranka ciidankeeda galmudug qaybta galmudug waxaan ku guulaysanay alxamdulilaahi wax badan tahriib dhib badan baan ka marnay iyo raadgoob badan iyo doogi badan iyo duurseex iyo dhul oo dhisirkii oo qaxar ah ay nala mareen alxamdulilahi wax kastaba ciidamadaa ka go-an laakiin mar haddaad guulaysato waa alxamdulilahi magarad nimankaasu hal nin baa fakaday asagana had deertaana lagu raad maqan yahay intii kalena waa haynaa alliga booliiska ku xiran yihiin saacaddan haddaan kula hadlayo gaarigii iyo hantidii saareedna waa saldhiga yaalaan halkaanina xali naga fakaday xilli dambay ahayd intii kalena waa keenay asagana dilaadma saacadaha soo socda waxaan rajeynayaa inaan soo qabano had deertaan waa lagu raad joogaa saacaddan haddaan kula hadlayo alxamdulilahi waa su-aal muhiima wax dhimasho iyo dhaawac iyo midna ma jiraan markii laga reebo qodxihii iyo maaragtay geedihii muday ciidamada lugtii intaas wax ka wadaarsan ma jiraan alxamdulilahi magarad maya dadka hadda way joogaan xalay magaalada shala la keenay xalay fitii meeshiiba qofba un si uun waa ku yimaado haddeerna waxaa la rabaa dilaadmo in hantidoodii gaariga saareed iyo gaadi gaadiidkiiba lagu wareejiyo si ay safarkooda usii wataan loona caawiyo maaragtay wixii laga qaatana loo siiyo magarad waa inta udhaxaysa adiga qiyaastii bartamaha cabadwaaq iyo cadaada bartankooda wey wadada isku xirta cabadwaaq iyo cadaada lagu dhacay bartamaheeda dadka waxay kasoo waxay kasoo baxeen cabadwaaq ree cabadwaaq bay ahaayeen kolley safarkooduna wuxuu ku ekaa cadaado ilaa gaalkacyo marka maalin walbana ummadda soogal kala goostaa gaalkacyo cadaado dhuusmareeb gurceel gobolladoo dhan ay isu maraan safarada gaadiidka iyo dadweynahaba saaran marka laakiin dadka cawiwaaqay kasoo jeedaan oo ka yimaadeen oo deegaankoodu ahaa waxayna usoo socdeen magaalada cadaado ilaa iyo gaalkacyo qaybbaa sii aadaysay marka alxamdulilaahi gaarigaas marka waxa weeyaan duursheex uu maray iyo wadooyin duur ah waxaa lala aaday dhinacaas soonahaas maaragtay soona dhusmareed xaggiisa alxamdulilahi waana soo qabano halkaan inaa naga baxsada asagana had deertaanaan keenaynaa dilaadmi alxamdulilahi waxaan malanayaa falalkaas horta waa inay maaragtay soo noqnoqdaan ama marmar dhacaan way way jirtaa laakiin hal mid oo ka mida oo aan ku guuldaraysanno ma jirto dhammaantood waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa waa lagu guulaystay laakiin weli laguma guulaysan in la cirib tiro bucdadhuleedka in lasoo cirib gooyo laguma guulaysan laakiin howlgal kasta ay suubiyaan waxay u badnaed in lagu guulaysto oo maaragtay mid hadda iyo maal iyo dad iyo gaadiid ay inta qaateen ku nabad galeen oo ay ku baxsadeen ilaahay hadda aniga ma xusuusto laakiin weli waxaa dhiman ciribtirkiyaa dhiman iyo sidii loo suuli lahaa waxba iskama bedelin annagu fulinta go-aamadeeda ayagaa go-aa fulinaya laakiin annagu waxaan leenahay inaan maaragtay wax kasta oo amniga dalka wuxuu dhimaya ama qalqalgeliya ama nafta iyo hantida dadweynaha ku xadgudba inaan gacanta kusoo dhigno maaragtay hadday aan nahay laamaha amniga iyo hay-adaha ciidamada fulintooda iyo xukunkoodana waxaa iska leh fulinta garsoorkaa iska leh annagu gacantaan kusoo dhigaynaa si ilaahay idmo waajibaadka garsoorkuna ayagaa og sida ay u fulinayaan magarad in aan sharciga marsino gacan birana ku qabano